bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habe waxaan u wanaagsan ayaanu hawadeedii kalenahay akhyaartahana dhegeysataay caawa waa habeen isniin ah talaadana ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha janwari sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa kusoo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqonayo dood culus oo la xidhiidha arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka oo dib usoo cusboonaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qoraalaada ka soo saaray arrinta wax kabeddelka heykalka dowladnimo ee dalka haddaba qoraalo adagoo ay soo saareen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo weliba maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay kaga hadlayaan arrinta wax kabeddelka dastuurka iyo falanqeyn la xidhiidha ayaanu caawa kusoo qaadi doonaa barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho qodobada kalena oo caawa idila wadaagi doono sidoo kaleetana barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne idmo waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo safar ugu ambabaxay dalka qatar waxaa idila wadaagi doonaa xogta safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku aaday dalka qatar iyo waxa uu daaran yahay islamida waxaa idila wadaagi doonaa faahfaahinta xiisad colaadeed oo laga soo warinayo inay ka taagan tahay xadka gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan ee soomaaliya xiisadaasi colaadeed ee laga soo warinayo inay ka taagan tahay gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan xadkay wadaagaan oo ay u dhexeyso maamulgoaaniraade maamulka gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan kuwa markaasi aan idhaahda ciidamo maleeshiyaad ah oo halkaasi ku wada dirirayo caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa sidoo kale qodobadan oo caawid ila wadaagi doono haddii rabweyne laga helo waxaa ka mid noqonayo dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay heshiisyo magaalada qaahira ee dalka masar ku dhex maray dowladda soomaaliya iyo dhigeeda dalka masar haddaba waxaad ila wadaagi doonaa kusimaha wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey heshiisyada dowladda federaalk ee soomaaliya ee la gashay dowladda masar iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee qaaday dowladda soomaaliya kadib markii ay soo cusboonaadeen xiisada dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeyso dowladaha soomaaliya iyo masar caawayaad aan idhaahday dowladaha soomaaliya iyo etoobiya caawayaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan isla mida waxaa idinla wadaagi doonaa oonu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa haddii rabweyne laga helo baarlamaanka soomaaliya oo maanta meel mariyey miisaaniyadda dowladda sanadka laba kun afar iyo labaatan kulankii baarlamaanka ee maanta ayanu saaxiibayaal caawa warbixinadii kaga heenaa dooda ay mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay yeesheen ee maanta ugu dambeyn lagu meelmariyey miisaaniyadda dowladda isla mida waxaa la wadaagi doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga hadlay heshiisyada dowladda federaalk ee soomaaliya ee la gashay dowlado ay ka mid tahay masar qodbadaasi wixii nagu soo koray ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
war hayo saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertz fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa inagoo ku bilaabi doono wararka la xidhiidha dooda ee ka taagan arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka oo dib u soo cusboonaatay kadib qoraallo maanta ay soo saareen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu walaac xoogan uu kaga muujiyey qorsho uu sheegay inuu socdo ka uu la xidhiidha wax kabeddelka dastuurka islamarkaasina la filayo in maalmaha soo aadan la horgeeyo baarlamaanka dalka madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in xilligan oo lagu jiro difaaca dalka iyo weliba dib u soo celinta dooda wax kabeddelka dastuurka dalka inay abuureyso markaasi qalalaase siyaasadeed oo wax u dhimi karta midnimada ummadda soomaaliyeed ee haatan ee ku wajahan cadowga dibadda siduu u dhigay qoraal uu ku faaf- markaasi ku faafiyey madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo boggiisa gaarka ah ee facebooka marxaladan xasaasiga ah oo aynu ku guda jirno ma xamili karo dalkeenu in la abuuro khilaaf siyaasadeed oo kala qeybinayo bulshada ayuu yidhi madaxweyne farmaajo qoraalkiisa sidoo kale ee, qoraalkan markii uu kasoo baxay madaxweyne farmaajo saacado uun kadib waxaa isaguna qoraalka la soo saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo isaguna si adag kaga hadlayo arrinta wax kabeddelka dastuurka oo guuxiisu saacadii lasoo dhaafay ka taagnaa ee warbaahinta bulshada madaxweyne shariif sheekh axmed isaguna maruu ka hadlayay wax kabeddelka dastuurka dalka oo ay dowladdu wado waxa uu sheegay in dowladdu uu kaga digayo in xilligan xasaasiga ah ay eh, isku daydo meelmarinta wax kabeddelka dastuurka dalka shariif ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in arrimahan wax kabeddelka dastuurka dalka inay muhiim ay tahay in loo raaco habraaca uu tilmaamaya dastuurka kumeelgaarka ah ee dalkeenu uu leeyahay si buu yidhi loogaga fogaado in khilaaf cusub iyo kala fogaansho in uu eh, markaasi eh, galo eh, dalkeena marxaladan xasaasiga ee lagu guda jiro haddaba ee, marka ee, laga soo tago hadaladan kasoo yeeray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ee, sidee ayay ee, u arkaan ee, aqoyaanka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed guuxa la xidhiidha ee, marka la eego dooda wax kabeddelka dastuurka ee soo cusboonaatay xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo caawa qadka taleefonka ku jira ayaa rabaa inaan wax ka weydiiyo ee, waxa xogogaalkiisa uu kala socdo arrintan iyo guuxa xoogan ee abuurtay Ee, xildhibaane soo dhawow intaasi kadib ee, sida aada la socoto ee, waxaa soo cusboonaatay guuxa arinta wax kabeddelka dastuurka oo hore si weyn ay kaga dhidhiyeen siyaasiyiinta ee, mucaaradka haatan oo marxaladda adag dalku uu ku jiro in mar kale arinka kani dib uu usoo cusboonaado aragtidaada ku aadan iyo marka hore waxaad kala socoto arinka wax kabeddelka dastuurka dalka
bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin radio mustaqbal Ee, runtii Dalsan.
arrintaas waa arrin dalsan radio dalsan Ee, runtii arrintaas waa arrin khatarteeda leh wax badanna madaxda siyaasiyiinta iyo madaxdii hore iyo kuwa ee, maamul goboleedyada qaar ka mida sida puntland oo kale iyo siyaasiyiin badan iyo shacabka soomaaliyeed waxay walaac ka muujiyeen ee, waqtigan xaadirka ah inayna soomaaliya u baahnayn dastuur maaragtay een, la bedelo oo xis- laba xisbi iyo maaragtay lagu bedelo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen xaalada dalku uu ku sugan yahay dalkii aan siyaasadiisii laga heshiin wadankoo looga yahay meeshuu xaalkiisu marhayo haddana ay sii dheertayba dalkoo maanta xaalad dagaal isu bedelay oo cadowgii amxaaradu dalka duulaan kusoo yahay sidaa darteed arrintaa madaxweyneyaashu soo saareen waa arrin runtii ay qabaan shacabka soomaaliyeed iyo dadkoo dhan ay aada uga dharagsan yihiin xaaladda lagu jira darteed iyo midda horeba ha ahaatee madaxweynaha maxaa- madaxweyne ee, xasan sheekh maxamed waxaa fiican inuu dhagaysto baaqyada dadka siyaasiyiinta iyo madaxda hore iyo dadka shacabka iyo aqoon-yahanka inuu dhagaysto baaqyadooda oo uu ka digtoonaado oo dib uga laabto een, keligii inuu yidhaahdo tayda hala raaco dalku xaalad xun buu ku jiraa dagaal buu ku jiraa meel xun buu marhayaa wax ka weyn baa dalka maanta soomaaliya haysta marka madaxweynaha waa inuu waa inuu dhagaystaa baaqyada kasoo yeerhaya madaxdii hore iyo siyaasiyiinta iyo ee, aqoon-yahanka soomaaliyeed kasoo yeerhaya waa inuu madaxweynuhu dhagaystaa oo ixtiraama waa gartay Ee, waxaan ognahay in ee, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ee, qaar ka mid a siyaasiyiinta ee, mucaaradka ee hadda jira inay hore ay kulamo ay kaga yeesheen arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka ee, layslana afgartay ee, sida ee, warar hore lagu sheegay in eh, kulamo kale dib u yeelan doonaan dhinacyada Eh, inta eh, dhinacyada eh, saamilida siyaasadeeda dalka eh, doodoodu laga dhageysanayo iyo aragtiyada ay qabaan maxaa xilligan kusoo beegay warkan kasoo yeeriyay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ma waxaa kuu muuqanayo inay socdaan ololo hoose oo ay xukuumadda iyo dowladda ama eh, xukuumadda iyo madaxtooyadu ay wadaan oo ku aadan wax kabedelka dastuurka
tuhun badan baa jira mar haddii madaxdii hore ay maaragtay arrintaa ogaadeen waa tuhun malaha ay ka yimid ama een, xildhibaanada qaarkood ay soo tabiyeen in qorshahaasu socdo marka madaxweynaha waxaa fiican inuu ixtiraamo dalka siyaasadiisa inuu ixtiraamo madaxda siyaas madaxda siyaasiyiinta soomaaliyeed inuu ixtiraamo inuu baaqyada soo yeeraya inuu ixtiraamo madaxweynaha waxaad moodaa inuusanba waxaasoo dhan dhag jaraq u siinayni meel kale iyo qolyo kale wax malaha u yeerinayaan oo qolyo kale culays ay ku hayaan oo uu dhegaysanayo oo uusan dhegaysanayn siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed oo arrintaa ka digahaya iyo xaaladda maanta lagu jiro marka waxaad moodaa madaxweynuhu qolyo maaragtay qarqarka ka tuurahayo oo haadaan ka tuurahayo oo raba inay fashiliyaan inuu warkooda keliya dhegaysto ama uusan ixtiraamin dastuurkiina ixtiraamayn een, danta soomaaliyeedna uusan ixtiraamayn siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed iyo aqoon-yahankana uusan ixtiraamayn baad moodaa marka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waa inaad u dhagan nuglaataa dad dadkaad xukuntid oo kula hadlaya waa soomaali waa aqoon-yahankii waa madaxdii hore wax ayna raalli ka ahayn ama shacabka soomaaliya iska horkeenaya inaad ka digtoonaatid dalku meeshuu maanta maraya waad ujeedaa xaalad khataraha dalku ku jiraa wax ka weyn baa ku hor yaalla marka haddee aniguna waxaan ku biirinayaa baaqyadaa kasoo yeerhaya madaxda soomaaliyeed kasoo yeerhaya iyo shacabka iyo aqoon-yahanka baan ku biirinayaa aniguna codkayga madaxweynuhu arrintaa inuu ka digtoonaado baarlamaankuna arrintaas ayay ka fiirsadaan oo baarlamaanku ayna maanta soomaaliya u horsoodin kala qoqob siyaasadeed iyo kala tag iyo so- dalkaan oo kala taga oo meel aan laga soo celin karin inuu gaaro inayna ka shaqayna baarlamaanka taana baaqa waa u dirahayaa waa garta marka in marxaladan aada og tahay in dalku ku jiro oo eh, dagaal diblomaasiyadeed oo adag oo arrimaha eh, oo dhinaca dibadda dowladdu wajahayso in haddana eh, m- arrintii eh, gudaha dalka ay dagaal kale oo siyaasadeed dowladdu isku furto eh, maadaama aan ognahay in si weyn ay siyaasiyiinta qaar ay u diidan yihiin arrinta wax kabedelka dastuurka dalka maxaa la oran karaa ee dalku way u horseedi kartaa marba haddii eh, dagaal eh, diblomaasiyadeed dowladdu ay ku jirto dibadda ah haddani gudihii eh, qaar ka mid ah siyaasiyiintii haddii ay dowladda ay kasoo horjeestaan aragtideeda wax kabedelka dastuurka
Ah, waa run arrintaas madaxweynuhu wado hadduusan ka istaagin ama dadka ku dhiirigelinaya waa dad raalli ka ah dalka in amxaara qabsato dalku inuu kala tago lakala lakala la kala irdhoobo dalka cid difaacda la waayo oo dalku qaarba meel aado taasaa imaan doonta khatar kale oo aada u culus oo u sahlaysa cadowa cadowga xabashadu dalka inuu qabsado u sahlaysa baa arrintaa dabada ka wadoo malaha madaxweynaha kula talinaysa marka dalku sidiisan u kala tegin oo cadowga maanta soomaali meel kastoo ay joogaan guda iyo dibad waxaa diyaar loo yahay difaaca dalka maanta diyaar loo yahay xabashadaas amxaaradaas in gees laga noqdo oo dalka laga difaaco marka madaxweynaha waxaan leeyahay arrintaas oo jirta darteed waa inaad wax allaale iyo wixii adigu aad waday ama cid kale kugu khasbaysa kugu boorinaysa waa inaad ka digtoonaatid oo dib u dib uga istaagtid yaan la kal- yaan la kalifin dalkan maalin inuu inta tago yaan loo sahlin xabashidu dalkan inay meel sahlan ka qabsato oo inaga laysku mashquulin maanta xabashi dalka waxay usoo hunguriyeysatay oo cadowgii soo jireenka oo soomaali ahaa maanta waxay usoo hunguriyeysay waxay arkeen shacab soomaaliyeed oo laisku xuuxinayo dalkii oo kala taagan madaxdii oo kala taagan maamul goboleedii oo kala taagan dee intaa markii la arkay cadowga waa kaa faa'iidaysanaya marka si cadowga uusan nooga faa'iidaysan arrintaa waa in laga digtoonaadaa oo khatarteeday leedahay waa inaan lagu degdegin dastuur la bedelo oo maaragtay laba xisbi iyo siyaasad gaar oo laga leeyahay arrintaa madaxweynaha waa looga digaya wax badan baa looga digay xataa haddaan maanta amxaara dalka soo fargelin ayna duulaan kusoo qaadin mar kasta in lagu in lagu degdego dastuurka maahan waa khatartay leedahay dalkan in dib loo cesho waa ma ahan dalkaanu laba xisbi ma qaadi kara ka badan buu qaadayaa madaxweyne iyo madaxweyne waa waxa soomaaliya ku burburtay dadkii oo aan isu imaan oo wax walba aan laga heshin dadkii oo kale qoqoban oo la ogyahay meel xun la kala taagan yahay in la yidhaahdo tafaraar hor la hala faror madaxweyne xasan sheekh waxaa leeyahay madaxweyne mar labaad baan kuugu celinayaa siyaasiyiinta baaqooda iyo shacabka soomaaliyeed ixtiraam dastuurka ixtiraam wax koox kaliyu tunka saaranaysa ma dalku waa ka wen yahay Waay.
haddee madaxweynuhu ma maahan waxaasoo baaqoo yeeray inuu ka indhaqarsada maahane waxaan rajaynayaa in caqliga iyo maskaxdu shaqeeyaan oo baarlamaankuna dib isku noqdo waaya sidaad og tahay arinta wax ka beddelka dastuurka eh, mudday soo jiitamaysay oo eh, mudaxilaadkan madaxweyne xasan sheekh uguma aanay horeynin haddiiba eh, markaa eh, mas-uuliyiintii eh, markaas joogta ama madaxda markaas joogta ama kuwa hadda jooga ha noqdaan haddii ay go-aan ay qaataan oo, eh, marka miyaanay habbooneen in lagu taageero haddii farqaha la qabsado soo lama oran karo sanado kale oo sii daba jiitamo iyuu qaadan doonaa arrinta wax kabeddelka dastuurka
adeer dastuurku in la bedelo waaba khasabba waaba waxaba meesha loo joogo laakiin waxaa la diidayaa waxa weeye qodobada maseriga oo u baahan afti dadweyne u baahan in sidii doona laga yeero oo la yidhaahdo dastuurka waxaan ku bedelaynaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee ra'iisul wa- ee waxaan ku bedelaynaa eh, muxuu ahaa iyo laba xisbi arrimahaas arrimahaasoo dhan waa arrimo maseriya una yaala shacabka soomaaliyeed afti in looga qaado laakiin shakhsiyaad gaara iyo koox gaara dan ay leeyihiin arrimaha maseriga waa ka weyn tahay soomaaliya laguma Wa- waay, bedeli marka- karo ma- ma- laakiin dastuurka waay.
sidiisa kale iyo qodobadiisa kale in la bedelo oo dalkan dastuur uu yeesho waa waajib marka midda laga digayo waxa weeye waa wax qodobada maseriga oo dastuuriyanka oo u baahan la tashi afti dadweyne u baahan in koox iyo shakhsiyaad gaar oo ayagu yidhahdaan saan doonaan ka yeelaynaa midda la diidayaa taas weeye waa in taas la ogaadaa Wa- waaya marka goormaa la dhammaystiraya haddiiba eh, qodob walba oo eh, loo arko markaasi inuu muhiim yahay haddii ay qolo ku dhegto eh, wa- kuwa oo u arka markaa in eh, caqabad uu ku noqon kara haddii aanay iyagu eh, kursiga joogin waqtiga Eh, soo lama oran karo wuu daba dheeraan doonaa oo sanado badan oo dheeri u qaadan doonaa in la dhammaystiro dastuurka
adeer maya ma dhaba ma dhab- ma daba dheeraanayo dastuurka haddii madaxdu madaxda markaa joogta ay daacad ka yihiin oo sida dastuurku u dhaqmayo oo ku qoran yahay loo loo ixtiraamo asaga oo loo qoro oo qodobada maseriga ninsuu doona uusan ka yeelayn oo dastuurka lagu qoro saa loogu diyaariyo afti dadweyne loo diyaariyo waxba dhibaataa oo ma imaanayso laakiin madaxweyne xasan sheekh in badan buu ku celceliyey Ee, laba xisbi dalkan ka badan ma qaadi karo Ee, madaxweyne iyo magaxi ku-xigeen baan samaynayaa arrintaasna waa arrinta soomaaliya ku kala tegayso oo lagu- oo meelfa lagu kala tegayo marka ciddii dan dastuurka male dastuurka in la dhammaystiro oo afti dadweyne laga qaado waa waajib laakiin waxa uun la diidayaa qodobada maseriga oo dalkan haddii laba xisbi la qaadanayo ama la- madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la qaadanayo oo dalka hal meel looga talinayo oo dowlad dowlad dhexood dadko dalkoo dhan maamulayso dowladeeni weyneed oo oo koob iyo labaatanka sano dalka gacanta ku haysay maxay lagu burburin soo wixii lagu burburi lagu lagula dagaalamay soo ma ahayn keligi taliye keligii ordahaya ama keligi xukunka haysta koob iyo labaatan sano oo dhibaato badan laga tabanayo soo ma ahayn wixii dalka dhacay Ti- mad ka xun baa imaan doonta marka maahan meesha markii la yidhahdo laba xisbi iyo madaxweyne ku-xigeen markii la yidhahdo meesha waxaa ka baxaya dowladii federaalka ahayd baa ka baxaya maamul goboleedka meesha ka baxaya dowlad awood lahoosay doonta dalka u maamulanaysaa meesha imaanaysa taasna waa wixii keenay burburka iyo dhibaatada keenay marka madaxweynaha waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu shacabka ixtiraamo berribu ma ma uu joogayo bers- qof kalaa imaan doona waxaanu ma ahan inay daba dheeraadaan ama dadku islaayo ama shacabku kala taga maani madaxweynaha iyo xuku- baarlamaanka hadda jooga waxaan leenahay war dalkaana masayrkiisa ha la ilaaliyo Waay.
war dalkaana horumarkiisa ha la ilaaliyo war dalku meel xun buu so- ku socdaay khatar buu ku jiraay khatar kale oo dalku ku kala tago yaan dalka loo horseedi waaya eh, dooda iyo eh, arrinta ugu weyn ee aadka loo hadalhayo waxay tahay marxaladuu kusoo aaday in mar kale dooda tani ay dib usoo cusboonaato waxaan ogeen in eh, muddo isjiijiid arrinkaa la xidhiidhi uu jiray oo mar ay eh, madaxtooyada soomaaliya ay ama xukuumaddu isku dayeysay in baarlamaanku la marsiiyo oo ay siyaasiyiinta mucaaradku aad ay kaga dhidhiyeen shirar ay ka yeesheen eh, xaaladdu ay degtay mar kale haddana marxalada tani uu kusoo aaday maxaa xilligan kusoo beegay in eh, arrinka kani dib usoo cusboonaado eh, geynta baarlamaanka eh, arrinta eh, wax kabeddelka ama dhammaystirka dastuurka
waxaa fiican su-aalahaas in madaxweyne xasan sheekh dib loo weydiiyo waxyaabaha kalifay iyo soo cusboonaynta waxa kalifay ma garan karo dalkoo xaalad xaalad khatara ku jiro oo la og yahay dalku inuu maantay meel xun xaaladiisu maraysa oo wadankii xabasho kusoo duushay in barnaamijkan dib loo soo cusboonaysiiyo anigu waxaan arkaa cid allaale iyo cidda barnaamijkan soo cusboonaysiisay oo dabada ka riixaysa inay inay leedahay etoobiya wadanka ha qabsato oo dalka hala hala qabsado oo dadku shacabku ha kala tegin ma- een dalkuna ha kala fogaado anigu midaasaan u arkaa cid allaale iyo cidda arrintan dabada ka riixaysa oo raalli ka ah oo laleeyahay baarlamaanka hala marsiiyo oo oo bilaabaysa arrintaas anigu waxaan u arkaa cid dalka u sahlaysa amxaaro dalka inay qabsato oo amxaaro iyo xabashi gacansaar la leh cadowga soo jireenka ah oo amxaarada cid gacansaar la leh oo dalka u sahlaysa anigu taasaan u arkaa marka nin kastoo siyaasina arrintaas u arkaa marka arrimahaas waxaan leeyahay waa in laga digtoonaada oo fiiro gaara laga yeeshaa waay marka eh, su-aasheeda ugu dambeysaa rabaa inaan ku weydiiyo waxaa tahay nin eh, siyaasi oo in badan eh, si dhow ugula socday eh, marxaladaha kala duwan ee dalkeena uu soo maray eh, sidoo kaleetana baarlamaankii eh, dalka kasoo mid noqday maxaa aragti oo talaaba soo jeedin lahayd oo arrinka kan ku qotama
talada aan soo jeedinayo aan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka aan usoo jeedinayo arrintaa ha laga digtoonaado hal- ha loo dhaga nuglaado baaqyada siyaasiyiinta kala duwan oo soo baxaya dalku khatar buu ku jiraa dalka in maaragtay tashuush lagu furo oo gudihii tashuush lagu furo oo madaxdii iyo siyaasiyiintii dalkan u istaagi lahayd difaaceeda in ayaga maanta laisku jeediyo oo madaxa laisu gasho oo lagu mashquuliyo maaragtay wax ay- wax yaroo gaara lagu mashquuliyo oo laga jeediyo duulaanka xabashida laga laga jeediyo midaasaa meesha ka socota marka arrintaas intay intayna imaan waa in baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu arrintaa ka digtoonaadaan oo ay wax walba uga horumariyaan danta guud oo qaranka ay ka horumariyaan wax danta guud oo qaranka dhi- dhibaato ku keenaya ama cadow u sahlaya dalkan inuu si fudud ku qabsado waa in laga fogaadaa oo dalku maanta iyo ummaddu waa isku duuban tahay yaan tafaraaruq iyo maaragtay kala qoqob yaan la gelinin arrintaa ha laga digtoonaado cid allaale iyo cidda dabada ka wada ama xildhibaana ha ahaadeen ama madaxweyne ha ahaadeen cid kasta oo arrintaa dabada ka ri- riixayso hadday maanta raalli ka noqdaan waxaa loo arkayaa dad u sahlaya cadowga amxaaradu dalka inuu gacanta gacanta ku dhigo oo dalka tafaraaruq ku ridaya iyo kala qaybin taasaan u arkaa marka arrintaas waa inay ka digtoonaadaan xukuumad iyo baarlamaan iyo madaxweyne arrintaa waa inay ka feejignaadaan oo ay ka ka digtoonaadaan waayahay aadaan kugu mahad celinayaa Eh, xildhibaan wara cabdi bare jibriil ayuu ahaa oo caawa qadka taleefonka igu waramayay wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee muqdishona waa nagala socotaan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah واو واو xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg wey shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leeba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smarta ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
Kaalay horta mobile internetka ma ka dhamaado miya?
waa mid aan dhacayn Sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas idheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkada keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xad miiska iigu garaace fursad furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ka shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elite masterkar waxaa ku isticmaali kara boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si farii ah dalmar ilid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
cam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casriyo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadna
waa hagaag mar kale habeewacan wanaagsan ayaanu dilanahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad weli naga dhegeysanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ama galabnimadii maanta waxay gaareen magaalada dooxa ee dalka qatar madaxweynaha ayaa halkaasi kulamo ku saabsan xiriirka labageesoodka iyo fursadaha lagu sii horumarin karo iskaashiga soomaaliya qatar waxa uu la qaadan doonaa amiirka dalka qatar amiir sheekh tamiim bin xamd athani sidaa lagu yidhi qoraal lagu baahiyey villa soomaaliya soomaaliya iyo qatar ayaa wadaaga iskaashi walaalnimo ee xiriir dhow oo salka ku hayo danaha wadajirka ah oo ay wadaagaan labada dal iyo suuyaalka labada shacab ayaal raaciyey qoraalka madaxtooyada soomaaliya ee ku faahfaahisay safarka madaxweynaha ee soomaaliya ee dalka qatar sidoo kale madaxweynaha dalka oo qadar ku sugan caawa waxa uu kulan ula qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan waxa uu kula qaatay magaalada dooxa ee dalka qatar madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo duruufaha ku xiran madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweyne waa madaxweynaha ayaa dul istaagay guulaha waxku-oolka ah ee dowladdu ay ka xaqiijisay dagaalka ka dhan ah wax loogu yeero argagixisada kamiro dhalinta dadaaladii diin cafinta iyo qaadista cunaqabateynta hubka ay saarneed dalkeena isagoo ammaanay sida shacabka iyo mas-uuliyiintu iyo madaxda soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa haddaba ay ugu midoobeen difaaca madax banaanida midnimada iyo wadajirka shacab iyo midka dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya waa hagaag weli raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka wareega wararkana waynu ku guda jirnaa markaan warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira caawa haddii aanu fiirino wararka naga soo gaarayo gobolka hiiraan ee soomaaliya waxay ku waramayaan in xadkay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee soomaaliya saacadii lasoo dhaafay ee ka taagneed xiisad aada u culus kuwa oo u dhexeyso maleeshiya beeleedyo halkaasi wada dega waxaa la warinayaa in khasaare dhimasho iyo dhaawac caal leh uu ka dhashay iyadoo wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ay sheegayaan in dagaal xoogan oo markaa duurnimadii maanta halkaasi uu ku dhex maray maleeshiyaadkaasi iska soo horjeeda dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan eji la yiraahdo oo markaasi ah aagga xadkay wadaagaan gobolada shabeellada dhexe ee hiiraan waxaana uu u dhexeeyaa maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda labada gobol waxaa la sheegayaa inay isku hayaan arrimo la xiriira muran dhinaca dhulka ah kuwa uu ku yaalo ama dhulka uu ku yaalo aagga u dhexeeyo labada gobol ilaa ay haatan inta la xaqiijiyay dagaalkaasi waxaa ku geeriyootay saddex ruux oo dhinacyadii dirira ah sidoo kale waxaa jiro tiro dhaawac ah oo intaasi ka badan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo midka gobolka hiiraan waanu isku dayn inaynu la xiriirino ayaa caawa noo suuragelin inaynu qadka ku helno xaalad kacsanaan ayaa laga soo warinaya inay gobolku ka taagan tahay ma jirto ilaa ay xilligan ciidamo maamul iyo mas-uuliyiin ku baxay dhinacyada halkaasi isku haya wixii kusoo koreysa wararkeen xiga ayaad ku dhageysan doontaan haddii rab weyne uu idmo barnaamijka wareegga wararka ee raadiyaha dalsan ayaad weli dhegeysanaysaan
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ibar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareenayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiinkarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qalliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha isku furanka haweenka minka hooyada oo soo damca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega hoosna afar iyo labaatanka saaca karama speciality hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarra casri ah sida kombiyuutarka wadnaha luku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu talagalay shuunbiyoodka wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama speciality hosbital oo ku yaala dhismihii hore hotel lafwey agagaarka isgoyska fagax ama waac tirsaga isgaarsiineed eberle xalshan soddon iyo saddex soddon iyo saddex siddeetan iyo sagaal eberle xalshan toddobaatan iyo saddex labaatan iyo laba labaatan iyo shan ama eberle xal saddex eber afar afartan iyo afar afartan iyo saddex mukarama speciality hosbital
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaaran
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo